أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlisraa casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo shanaad wuxuu alla subxaanahu watacaala uu leeyahay wayas'aluunaka can اlruux wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan haddii aada nebi moxamed tahay can iruuxi ruuxdii xaggeeday kaa su-aalayaan oy wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa alruuxu ruuxu min amri rabbii rabbigay amarkiisa ayuu ka mid ahaaday wamaa uutiitum la idinma siinin min alcilmi cilmiga xaggiisa ilaa qaliilan wax aada u yar unbaa la idinka siiyey aayadda sababu nusuulkeeda laba xadiid baa kusoo aroortay mid wuxuu leeyahay reer maka ayaa nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam waxay ku yidhaahdeen eeintay yahuudda u tageen bay waxay yidhaahdeen wax aan ku xujeyno oo aan su-aalno idinkaa kitaaba iyo wax taqaanaane noo sheega markaasay waxay yidhaahdeen saluuhu can iruux ruuxda wax ka weydiiya markaa ayay reer maka nebiga ku yidhaahdeen ruuxdan bal sheeg markaa ayaa aayaddan ay soo degtay wayas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila calaa haadaa marka aayaddu waa makiya sida suuradduba ay u badan tahay ama ay tahay xadiid kale wuxuu leeyahay saxiixa ku sugan isagana bukhaari uu warinayo yahuud ayaa nebiga u yimaadeen salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waxay kula isagoo nebiga ou socdo fii xarhi lmadiinati madiine beeraheeda iyo isagoo socdo wahuwa yatawaka-u calaa casiibin macahu ul oo watana isagoo cuskanayo markaa dad yahuuddii ka mida buu soo maray faqaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale waxay ku yidhaahdeen ruuxda su-aala kuwo kalena waxay yidhaahdeen war waxba ha nagu weydiinina eyownan la imaanin waxaad nacaysaane faqaala bacduhum lanas'alannahu kuwaa marka waxay yidhaahdeen yahuudda ka mida waan su-aalaynaa nin iyaga ka mid a kacay markaasuu wuxuu yidhi yaa abalqaasim ma ruuxu ruuxdu maxay tahay fa sakata nebigu waa aamusay markaa raawigu wuxuu leeyahay xadiidka warinaya waxaan is-iri nebiga waa loo waxyoonayaa waa istaagay marka waxyigii marka laga fayday ayuu waxa uu akhriyey aayaddan wayas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila yahuud markii sidaa lagu yidhina aayaddaa ay soo degtayna waxay yidhaahdeen annaga towreed baa nala siiyey towreedna cilmi baa ka buuxo dad cilmi le baan nahay xadiidkaas isaguna wuxuu tilmaamayaa aayaddu inay marka sababu nusuulkeeda su-aal yahuud ay nebiga su-aaleen madiinana ay ku su-aaleen inay aayaddu sababu nusuulkeedu ay tahay labadaas marka qowl ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahay waxaa lagu xambaarayaa aayaddu inay laba jeer soo kala degtay ayb oo aayadda inay laba jeer soo kala degtay makana ay kusoo degtay madiinana ay kusoo degtay ayb waana dhacdaa aayad inay laba mar soo degto munaasabad darteed ay laba mar usoo kala degto ee hadday marka maka kusoo degtay muxuu u aamusay marka madiine markii lagu su-aalay ee la yidhi ruuxda ka waran waa aamusay nebiga wuxuu u aamusay armaa ziyaada ay timaadaayo waxii intaa kasii badan la helaabuu u aamusay isla aayaddii baa marka soo laabatay taasaa marka ibnu xajar uu ku tawjiihinayaa qaarkoodna waxay leeyihiin haddii marka aan sidaa loo jamcinin riwaayada saxiixa ayaa xoog badan oo iyadu tilmaamaysa madiine in nebiga lagu su-aalay maadaama middaa bukhaari uu warinayo raximahu llahu tacaala ee ta aayadda tafsiirkeeda waxaa kaloo ka mid a ruuxdan la nebiga la su-aalay maxay tahay warar badan baa ku jiro ruuxdu waa jibriil waa lagu fasiray qur-aankii weeyaan waa la yidhi sida laakiin aqwaasha tirada badan waxaa ka asax waxaa ugu asaxsan uguna xoog badan ruuxu inuu yahay alruuxu lmurakabu fi lkhalqi ruuxdan dadka yacni ku dhex jirto ee makhluuqa ku dhex jirto alladii yaxyaa bihi linsaanu qofku uu ku noolaanayo waa ruuxdan adiga kugu dhex jirteed hadda ku nooshahay oo haddii iyada la qaadana jasadkaagu uu dhimanayo oo adiga dhaqdhaqaaqiina aada weynaysid marka dambena meel haddii lagu dhigana aada markaasi qofkii waaba soo urayaaba marka waa isbedelaya ruuxdan qofka ku jirtay su-aaleen marka xaqiiqdeedu waa maxay ee markaa ruuxdan de waa wax makhluuqoo abuuran oo ilaahay abuuray dadkuna nolol loogaga dhigay laakiin cid garanaysa ma leh xaqiiqdeedu waxa ay tahay nin kastoo cilmiga heer ka gaaray haddii la su-aalo waa maxay waxaan qofkan daqiiqad ka horna waa jirkiisa waa kulul yahay waa caadi daqiiqad kadibna wuxuu noqonayaa qof isaga dhanba alwaax meel yaallo kalou iska noqonayayo xaggaa loo gedgedinayo xaggaana loo gedgedinayo oo isagu wax haraka ah uunan lahayn maxaa keenaya marka waxaan ku jiray haddana laga qaatay maxay tahay xaqiiqdeeda wax garanayo mal waa middaa midda marka alla uu aayaddu ay tilmaamaysa sidaas ayaana xoog badan ayb oo baqawina uu yidhi yacni wahuwa alasaxu wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can iruuxi ruuxi bay wax kaa su-aalayaan qul waxaad tidhaahdaa alruuxu ruuxu min amri rabbii min cilmi rabbii rabbigay cilmigiisuu ka mid yahay oo waxyaabaha rabbigay uu garanayo waay oo yacni cilmigeeda rabbi agtiisa un uu yahay wax alla cilmigii ka maqanna ma jiro middan laakiin dadkiiba waxba ka garan maayaan wamaa uutiitum la idinma siinin idinku min alcilmi cilmiga xaggiisa ilaa qaliilan wax aada u yar unbaa la idinka siiyey ee intaas yar unbaad marka yacnii oo alla idin siiyey unbaad wax ku garayaad wax ka garanaysaan wala-in shi'naa lanadhabanna biladii awxaynaa ilayk mar haddii cilmi laga hadlay oo alla uu yidhi cilmi wax yar unbaa cilmiga la idinka siiyey cilmigan markaa yacni weyn ee dadka la siiyey ee weliba mu'miniinta ilaahay ugu deeqay wax badan ay ku garan ku garanayaan waa qur-aankan qur-aankanna ilaahay baa muminiin ayaa dadka ku galladaystay inay akhriyaanna ilaahay baa u carabkooda uu u fududeeyey ee isaga laftiisa marka nicmadiisa naloo tilmaamayaayo ilaahay subxaanahu watacaala hadduu doono waa idinka qaadan karaa waayo qur-aankan haddii adduunyada qur-aankii laga qaadana dee adduunya say noqonaysaa marka adduunyo marka qur-aan la-aan marka ay tahay dadku sidii waxay u noolaanayaan xayawaanka wala in shi'naa wala wallaahi yo in shi'naa haddii aan doonno lanadhabanna waan la tegaynaa oo la tegaynaa biladii kii awxaynaa aan waxyoonnay ilayka adiga xaggaaga aan u waxyoonnay uma markaa dabadeed laa tajidu ma helaysid laka linafsika adiga nafsadaada u heli maysid wakiilan mid yacnii loo tala saarto bihi bilqur'aani qur-aankan waxyigan aan ku waxyoonay loo tala saarto soo celintiisa calaynaa annaga korkeenna loogu tala saarto ayb ilaa raxmatan laakiin lagu noqoye abqaynaahu laka waan kuu baaqi yeelnay qur-aankan raxmatan liajli raxmatin naxariis darteed baan kugu baaqi yeelnay naxariista oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay ina fadlahu alla fadligiisa kaana wuxuu ahaaday kabiiran mid aada u weynin badan calayka adiga korkaaga ku weyn qul lain ijtamacat ilinsu qul waxaa tiraa lain ijtamacat hadday kulanto al-insu insiga iyo waljinnu iyo jinka ou kulmo calaa an ya-tuu inay la imaanayaan bimidli hada alqur'aani qur-aankan oo kale inay la yimaadaan laa ya-tuuna la imaan maayaan bimidlihi isagoo kale walow kaana haba ahaada bacduhum qaarkood dahiiran mid garab u ah libacdin qaarka kale qur-aankii baa marka shanigiisa ilaahay na tusayaa subxaanahu watacaala inuu shani aada u shanigiisu inuu aada u weyn yahay waxaana markaa nabiga sal ll l slam loogu gallad sheeganayaa qur-aanka haddii ilaahay uu doono waa kaa qaadi karaa laakiin ilaahay kaama qaadine waa kuu baaqi yeelay naxariis uu kugu naxariisanayo ayb wala in shinaa wala wallaahiyo in shi'naa haddii aan doonno innaga lanadhabanna waan la tegaynaa oo la tegaynaa biladii kii ayaan la tegaynaa awxaynaa ilayka xaggaaga aanu u waxyoonnay waa qur-aankii haddii aan doonno waa la tegaynaa huma markaa dabadeed laa tajidu ma helaysid laka linafsika yacnii adiga nafsadaada u heli maysid wakiilan mid loo tala saarto loo xil saaro bihi bilqur'aani qur-aanka soo celintiisa ku loo xil saarto nafsadaada u heli maysid calaynaa innaga korkeena yacnii haddaan qur-aankii kaa qaadano cid loo tala saarto loo xil saarto inay qur-aankii kuu soo celiso weligaa ma arkaysid ayb ilaa raxmatan ilaadu istinaa munqadica waaye laakin abqaynaahu laka waanu kuu reebnay oo qur-aankani kaama anan qaadanin sidaa ma doonin innaga raxmatan liajli raxmatin naxariis darteed baan kugu baaqi yeelnay oonan u doonin naxariista oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay ina fadlahu ilaahay fadligiisa kaana wuxuu ahaaday kabiiran mid aada u weynin badan caleyka adiga korkaaga ku weyn ayuu ahaaday meesha marka qur-aanka qaadidda ee allah uu leeyahay haddaan kaa qaadna cid kuu soo celinaysa ma leh laakiin waanu kugu naxariisanay ishkaal haddii la keeno la yidhaha qur-aanku see u tegayaa wahuwa kalaamullahi isagoo ilaahay kalaamkiisa ah qiila markaa jawaabtu waxay noqonaysaa maxwuhu min almasaaxifi qur-aanku sida uu u tegayaa waxay tahay masaaxiftii baa laga tirayaa wa idhaabu maa fi suduur dadka qalbiga ku haystee xifdisanna waa laga waa lagala tegayaa saas ayaa loo qaadayaa eh qur-aanku waa kalaamullaahi maa yacnii sifada marka loo qaadayaa waxay tahay ama uu u tegayaa dadka quluubtooda iyo masaaxiftuu ka tegayaa ee wailaa ilaahay kalaamkiisu ma tegaya isaga cabdullaahi bnu mascuudna waxa uu yidhi iqra'u lqur'aana qur-aanka aqriya qabla an yurfaca inta aan qur-aanka la qaadin fa inahu laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yurfaca ilaa qur-aanka la qaado qiila waxaa la yidhi haadihi lmasaaxifu turfac masaaxiftan miyaa la qaadayaa kulligood kor loo qaadayaa fa kayfa bima fii suduuri nnaas dadka waxa qalbigooda ku jiro laabahoodu siday noqonaysaa oo dadkii qur-aankii waa xifdisan yihiin marka wuxuu yidhi qaala yusraa calayhi leylan habeen baa lagu soo guureynayaa lagu soo dheelmanaya fa yurfacu maa fii suduurihim waxa qalbigooda ay ku xifdisan yihiin baa la qaadayaa fa yusbixuuna waa soo waaberisanayaan laa yaxfaduuna shay-an iyagoon waxba xifdisnayn walaa yajiduuna fi lmasaaxifi shay-an masaaxiftana waxba ka heli maayaan markaa dabadeedna marka saas baa qur-aankii lagu qaadaya cabdullaahi bnu cumar isaga waxa uu yidhi laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yarjica alqur'aanu min xaysu nasal ilaa qur-aankii uu uga laabto meeshii uu kasoo degay waana meesha ay culimada selafku ay yidhaahdaan a-imada qur-aanka markay tilmaamayaan kalaamullaahi weeyaan ilaahay kalaamkiisa minhu badaa wa ilayhi yacuudu ilaahay buu kasoo daahiray qur-aanka xaggiisa uu kasoo bilowday isaga ayuuna u laabanayaa waa middan marka saxaabadani ay tilmaamayaan ayb ilaa raxmatan laakin abqaynaahu laka waanu kuu baaqi yeelnay raxmatan liajli raxmatin baanu kugu baaqi yeelnay naxariis darteed naxariista oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay ina fadlahu rabbigaa fadligiisa kaana wuxuu ahaaday kabiiran mid weynin badan caleyka adiga dushaada aada ugu weyn wax badan baa lagu siiyey ummadda marka inay qur-aanka ku deeqtoomaana la rabaa marka mar haddii ilaahay fadligaa ka bixiyo noogu naxariistay ilaahayna uu yihi wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun qur-aankii wuxuu kuu yahay adiga sharaf buu kuu yahay adiga iyo qoomkaaga mar dambaana la idin su-aali doonaa haddii ilaahay sharaf ka dhigay marka waa in qur-aankii la akriyo la daneeyo la barto macaanidiisa laysku kalifo isaga xukunkiisa lagu dadaalo qur-aanku cilmi aada u badan baa marka ku jiro ayb xadiidkii nebigana wuxuu ahaa laysa mina man lam yataqana bilqur'aan naga mid ma aha midka aan qur-aanka ku deeqtoomin marka qur-aanka in qofka uu ku filnaadaa la rabaa oo uu kaga filnaado dadka aaraa'dooda iyo waxyaabaha kale ayb qul lain ijtamacat alinsu qul waxaa tiraa lain ijtamacat hadday kulanto al-insu insigu iyo waljinu iyo jinka calaa an ya-tuu maxay u kulmayaanna inay la imaadaan bimidli haadaa kan oo kale kan day-al qur'aani qur-aanka ah oo kale inay la yimaadaan laa ya-tuuna la imaan maayaan bimidlihi qur-aanka oo kale la imaan maayaan walow kaana haba ahaada bacduhum qaarkood dahiiran mid garab u ah libacdin qaarka kale hadday dadku isgarabsadaan qur-aankan oo kale ma keeni karaan marka aayaddu waxay tilmaamaysaa fal wuxuu leeyahay alimaamu albaqawi falqur'aanu mucjizun qur-aanku waa mucjiz fi nadmi qaabka uu u taxan yahay wata'liifi sida uu iskugu duman yahay walikhbaari can ilguyuubi waxyaabaha maqan sida uu uga waramayo waxyaabaha maqan ee aan weli dhicin qaabka uu uga waramayo wixii hore u dhacay sida uu ugaga qisaynayo wa huwa kalaamun fi aclaa tabaqaati albalaaga waa kalaam marka balaaqada markay noqotona kan ugu sarreeya ah laa yushbihu kalaama alkhalqi khalqi warkiis ma shabahayo qur-aanka liannahu maxaa yeeley gayru makhluuqin qur-aanka wax la abuuray ma aha ee waa wax ilaahay xaggiisa ka yimid u ah sifo ilaahay u ah walow kaana makhluuqan hadduu makhluuq ahaan lahaa la atow bimilihi way la imaan lahaayeen haddii qur-aanku uu yahay makhluuq dadkaa keensan lahay oo nimankan lagu xujeeyo keensada way keensan lahay aayadda waxaa kaley daliil u tahay qur-aanka lagu xujeeyey kufaaru maka oo ay keeni waayeen waa midkan musxafka noogu yaallow leanna aayaddu waxay leedahay calaa an ya-tuu bimithli hada alqur'aani ishaarada qur-aankanay ku dhacaysaa ee marka meesha waxaad dareemaysaa qur-aanku inuunan inaan laga wadin waxa ilaahay nafsadiisa ku dhex jiro kalaam nafsi ah inaan meeshaan laga hadlaynin leanna kalaamka nafsiga haddii lagu xujayn lahaa waxay dhihi lahaayeen haddee ilaahu waxa nafsadaada ku dhex jira ma naqaan annaga nalaguma xujayn karay dhihi lahaayeen laakiin qur-aankan la akrinayo ee musxafka ku qoran ee nebigu uu akrinayo sala allahu calayhi wasalam ee salaadaha lagu tukado mixraabka lagu akriyo midkan keena idinka hadda aada maqlaysaanba taxadigu marka meeshaas buu ku dhacay marka waxaa musxafka noogu yaallo waa kalaamullaahi ilaahay warkiisa wa qadaan iyo warqadan meesha ku taallana maaha waxa laga hadlaya nacam ee waa maktuubka meeshaa lagu dhigay ee ku qoran waa kalaamullaahi tabaaraka wa tacaala waana mucjiz waana la keeni waaye ayb walow kaana haba ahaada bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale dahiran kuwa u kaalmeeyo oo garab u ahba ha noqdaan walaqad sarafnaa linnaasi fi hada alqur'aani min kuli mahal walaqad wala wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahe sarafnaa waan gedgedinnay oo waan bayaaninay linnaasi dadkii baan u bayaaninay fii haadaa kan dhexdiisa alqur'aani qur-aanka ah dhexdiisa ayaan ugu bayaaninay min kulli mathalin mathalan mahmah ayaan ugu bayaaninay min kulli mathalin mahmah dhammaanteed xaggeeda ka ahaaday faabaa akharu nnaasi dadkii badankood way diideen ilaa kufuuran gaalnimo maahane wax kale way diideen ayb halkanna marka qur-aanka maahmaahda iyo waxyaabaha uu alla ku caddeeyey ayb walaqad wala wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh sarafnaa waan gedgedinay bimacnaa waan bayaaninay linnaasi dadkii baan u bayaaninay fii hada alqur'aani qur-aankan dhexdiisaan ugu bayaaninay mathalan mahmah ayaan ugu ayaan ugu bayaaninay mahmahda oo min kulli mathalin mahmah dhammaanteed ka ahaatay yacnii min jinsi kulli mathalihum mathal kasto dhinac walba loo rogrogo yacnii mahmah baanu kaga ba jinsi yacnii mahmah dhammaanteed jinsigeeda mahmah un baanu kaga bayaaninay oon kaga caddaynay ayb marka min kulli mathalin waa sifo mawsuufka laga xadfay ay mathalan min jinsi kulli mathalin yacni mahmaha baanu ku caddaynay min jinsi kulli mathalin ka ahaaday mahmaha kasta jinsigeeda waxbaanu ka sheegnay yacni qur-aanku wuxuu ka tegay male waayo maa faradnaa fi lkitaabi min shay ayb shay kastoo bani aadamka maslaxo ugu jirto ama shar ay uga imaan karto yacni jinsi kastoo ka mida waxbaan ka caddaynay waa bayaaninay waxba kagama aanaan tegin faabaa akharu nnaasi dadkii badankood way diideen ilaa kufuuran gaalnimo maahane wax kale waa diideen walidaalika mahmaahda qur-aanka iyo tusaalaha qur-aanku waa midda ilaahay uu yidhi hala fiirfiiriyo wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun mahmaahdaasi marka caqliga bani aadamka ilaahay siiyey waxaa laga rabaa inuu ku fiirfiiriyo sida ilaahay subxaanahu watacaala qaabka qur-aanka oo u gaa yacni uu u caddeeyey marka rab alla rubuubiyadiisa uu caddaynayo cibaadada alle inuu keligii leeyahay marka la caddaynayo asmaada iyo tilmaamaha wan wanaagsane alla uu leeyahay qudrada rabbi qaabka uu qur-aanku tusaaleyaalka uu soo qaadanayo waa qaabka ugu saxsan oo markaasi qofku shubahdana uga baxayso ee laguna soo bandhigi kara xaqa laakiin haddii maanta dhan yacni xalqa lagu wareegsado eber a maanta dhan lagu wareego lagu wareego waxba laga faa'iidi maayo qaabka nimankan mutakalimiinta u hadlaan oo kale oo marka dambe iska noqonayso digaaga iyo ukunta yaa soo horreeyay oo kale laf iyo dawaraan un maanta dhan iska ah maahan qur-aanku qaabkaas qur-aanku waxaadna dareemaysaa dad wuxuu kusoo degay aan dad iska reer baadiya dhexdooda uu kusoo degay carab waxna aan qorin waxna akhrinin haddana sida uu ula hadlay way fahmayeen qur-aanka oo ilaa ilaahay maba ku a laguma dul akhriyeen haddaanay fahmaynin qur-aankan marka qur-aankan nin reer baadiye ah iyo nin reer magaala labadaba waa fahmi karaa laakiin marka wax walba lagu xiro falsafad giriig iyo mandiqul yunaan marka lagu xiro wax walbo ee dad yar baa diinta ha fahmaan bay noqonaysaa akharu naasna wax ma garanayaan walidaalika nimanka falaasifada iyaga laftooda way qirteen arrintaasoo waxay yidhaahdeen fidrada saliimka ah iyo waxa qur-aanku sheegayo ee cuquusha caadiga oo basiidkaa waa fahmi kartaa haddana markaa waxay ku leeyihiin caqiidadii waxaa aasaas u ah falsafadii falsafadiina waxay leeyihin wax fahmi kara ma lah oo haddii dadka lagu dul akriyo caamadaa falsafad ma garan karaan ee haddaynan garan karin see caqiidadu aasaas ugu noqotay marka ilaa caqiidada nin walba wax laga rabo waaye walidaalika marka waxaa ha isku wareerinin isku day qur-aankan inaad fahamto marka isagii baad fahmi kartaa ilaahayna kuu fududeeyey ayb waqaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuuca madax adeygoodii buu marka alla ka waramayaa waqaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'mina laka kuu rumay mayno adiga haddaad nebi moxamed tahay xataa intii tafjura lanaa aada noo jeexaysid innaga min alardi ardada xaggeeda yanbuucan aada il nooga jeexaysid il burqanayso ilaa aada dhulka nooga jeexdo kuu rumayn mayno ow amase takuuna laka intay ku ahaanayso jannatun beer min nakhiilin geedtimireedyo ka ahaaday iyo wa cinabin iyo cinab ka ahaaday fa tufajira markaa aada burqiso markaa al anhaara webiyaalka aada jeexdo khilaalahaa dhexdeeda beertaa dhexdeeda aada webiyaal ka jeexdid tafjiiran jeexjeexitaan ah ka jeexjeexdid ow amase tusqida inaad soo ridid asamaaa samadii a aad kasoo ridid ay min asamaai samada xaggeeda aad kasoo ridid kamaa sidii zacamta aada ku andacootay calaynaa innaga dusheenna kisafan gaballo aada markaa yacni kasoo ridid samada xaggeeda ow amase ta'tiya inaad la timaado ilaa aada la timaado billaahi alleh iyo walmalaa-ikati malaa-igti aada la timaado qabiilan cayaanan iyagoo la arkayo halkaas soo taagan aada keento ayb ow amase yakuuna laka ilaa uu ku ahaanayo adiga beytun guri guriga oo min sukhrufin dahab ka ahaaday ow amase tarqaa intaad ka fuulayso fi samaai samadii walan nu'mina rumay mayno liruqiyika fuulidaadana u rumay mayno xataa intii tunazila aada soo daadejisid calaynaa annaga korkeenna kitaaban maktuuban shay la qoray warqad la qoray kaas oo naqra'uhu aan akrinayno oo innaga nagu socoto aada xagga rabbi ka keento qul waxaa tiraa nebiyow subxaana rabbii rabbigay baan nasahayaa hal kuntum maa kuntum ma ahi aniga ilaa basharan bashar un baan ahay basharka oo rasuulan lasoo diray awooddaas aniga maba lihiban waxaasoo awooda ilaahay unbaa leh ayb iyagana markaa warkooda iyo madax adeygooda iyo jikaarkooda waa kaas halkaas jawaabna waa loogu jawaabay oo markaa iyaga jawaab u noqon karta ayb waqaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'mina kuu rumay mayno laka adiga aamana haddii laam lagu gudbiya macnaha waa u rumayn ba haddii lagu gudbiyana waa rumeeyey waa isaga waa u rumeeyey iyo waa rumeeyey labay kala tahay wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'mina laka kuu rumay mayno warka aada sheegaysid iyo risaalada aada sheeganayso kuu rumay mayno waa runtaa ku dhehi mayno xataa intii tafjura lanaa xarafkan marka tafjurana waa la akriyey tufajirana waa la akriyey naam xataa intii tafjura aada jeexdo lanaa annaga aada noo jeexaysid min alardi ardada xaggeeda yambuucan ilaa il aada nooga jeexaysid yacnii kuu rumaymayno ilaa aada dhulkan ila nooga jeexdo dhulkan yacnii waxaan degannahay markaasi biyaha yar ayaan degannahay lama degaanka ah ilaa aada dhulkan marka sidaa ah aada il nooga jeexaysid warkaaga rumaymayno keen ilo ow amase takuuna laka ilaa ay xataa takuuna laka ilaa ay kuu ahaanayso jannatun ay kuu sugnaanayso beer beerta oo min nakhiilin geedtimireedyo ah wa cinabin cinab ah beer marka geedtimireed iyo cinab ah ilaa ay kuu ahaanayso fatufajira markaa aada jeexdo al anhaara webiyaalka khilaalahaa beertaa dhexdeeda aada ka dhex jeexdo ay beynahaa tafjiiran jeexjeexitaan aada ka jeexjeexdo ood webi u jeexdo ayb webi yaa jeexi kara allah jeexi kara dhulka yaa ila ka burqiya allah ka burqiyo wixii ilaahay lahaa bay nebi maxamed leeyihiin adiga keen ow amase tusqita asamaa-a samada inaad soo riddo kamaa sida zacamta aada ku andacootay kisafan gaballo inaad kasoo riddo calaynaa inaga dusheenna marka a kusoo ridid kisafanna waa la akriyey waa gaballo waa jamac kisfanna waa la akriyey oo mufrad ah gabal samadii ah soo tuur ayb oo dusheenna markaa kusoo tuur ayb kamaa zacamta sidii aada markaa ku andacootay ow amase ta'tiya xataa ta'tiya kuu rumaymayno ilaa aada kala timaado billaahi alle iyo walmalaa-ikati malaa-igtii qabiilan iyagoo markaa mucaayanatan iyagoo la xaal yacni la arkayo ayb qabiilan marka ay cayaanan muqaabalatan iyagoo naga soo horjeedo horteenna keen ilaahay iyo malaa-igtiina waxaa kaloo qabiilan lagu macneeyaa kafiilan daaminan ayb oo marka alle iyo waxaad keentaa malaa-igtii qabiilan iyagoo yacnii daamin adiga kuu aho kafiilla kuu ah maxay kaaga kafaalo qaadayaan inaad waxa aad sheegaysid run ay yihiin ayb labadaa tafsiir baa ku jirta marka yakfuluuna laka maa taquulu waxaan aada leedahay bay kuu kafaalo qaadayaan oy dama kaaga yacnii damaanad kaaga qaadayaan ow yakuuna laka xataa yakuuna laka ilaa uu kuu ahaado ku rumayn mayno ku rumayn mayno beytun guri guriga oo min sukhrufin dahab ka samaysan ow amase tarqaa inaad fuusho fi samaa-i samada ilaa aada ka kortood ka fuusho kuu rumayn mayno ayb walan nu'mina ma rumayn makuuma ma u rumaynayno liruqiyika adiga fuulidaadana u rumayn mayno xataa intii tunasila aada soo daadejinaysid calaynaa korkeenna kitaaban ilaa aada nooga soo daadejisid wax la qoray kitaaban ay maktuuban kaas oo naqra-uhu aan aqrinayno maxaa ku yaalla marka nalagu amraya inaan adiga ku raacno samada xataa haddaad fuusho kaa aqbali mayno ilaa aada warqad samadii kala timaado inaan adiga ku raacno sheegayso qul waxaad tidhaahdaa subxaana rabbii rabbigay baa nasahan oo ceeb ka hufan hal kuntum maa kuntum ma ahi aniga ma ahaanin ilaa basharan basharun baan ahaaday basharka oo rasuulan rasuul oo ilaahay soo diray marka inuu ilaahay nasaho ayaa la amray macnuhuna waxay tahay waxaan aada dalbaysaan ilaahay hadduu doono waa samayn karaa waana soo dejin karaa laakiin ilaahay mucjizaadka iyo aayaadkaad idinka aada iqtiraaxanaysaan soo dejin maayo aniguna ma soo dejin kariyo bashar baan uun ahay ayb oo walaysa maa sa'altum fii tawqi lbashar waxa aada su-aalaysaanna bashar awooddiis ma aha sidaasay marka ka dhigan tahay jawaabtan macnaha marka aayaddu maahan inaan nebiga mucjizo la siinin lagu qanco waa la siiyey aayaad iyo mucjizaad waaweyn baa la siiyey qur-aankaa ka mida dayaxan baa laba u kala dhambalmay markaasuu qeybna halkaa aaday qeybna dhinacaas kala aaday iyagoo arkayaa la tusay waa ku oo alla waa ka dhahaya iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wain yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir waxaa la siiyey watafjiiru lcuyuuni min bayni اlasaabici wamaa ashbahaha oo nabiga sal l slam farihiisiibaa waxaa ka burqaday biyo markaasaa toddobaatan qof baa ka weyse qaadatay maxay u rumayn waayeen waxaasoo dhan waay way arkaayeen waana maqlayeen ama waa ogaanayeen ayb ee iyagii baa marka qaab loo doodo iyo usuul lagu doodo ma garanayaan markaas bay wixii maskaxdooda ama afkooda soo qabto unbay ku hadlayaan ayb wamaa manaca annaasa an yu'minuu id jaa'ahum اlhudaa wamaa manaca annaasa dadka kama celinin oo kama mancinin an yu'minuu inay rumeeyaan id waqti jaa-ahum ou u yimid alhudaa hanuunkii ou u yimid ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen unbaa ka celisay abacatha allaahu allama wuxuu soo diray basharan bashar miyuu soo diray basharka oo rasuulan rasuul abacatha allaahu alla miyuu soo diray basharan miyuu soo diray rasuulan rasuul ahaan miyuu bashar usoo diray ayb waxay qariibsanayaan marka ilaahay inuu bashar soo dirsado bani aadam rasuulna ka dhigo qul waxaad tiraahdaa low kaana hadduu ahaan lahaa fil ardi dhulka korkeeda haddii uu ahaan lahaa malaa-ikatun malaa-ig hadday ahaan lahayd malaa-igta oo yamshuuna soconayaan kuwaas oo mudma-iniina xasiloon xaal ay yacnii kuwa xasiloon ay yihiin lanasalnaa waanu soo dejin lahayn calayhim iyaga korkooda ayaanu kusoo dejin lahayn min asamaa'i samada xaggeeda waxaanu kaga soo dejin lahayn malakan malag malaga oo rasuulan lasoo diray ayb laakiin malaa-ig dhulka ku dhaqmi karto dhulka ku soconayso ku degan ayaan jirin oo min dabiicati yacni malaa-igta ma ahan inay dhulkan iyagu ku dhaqmaano isaga noolaadaan ma loogu talagelin ee hadday malaa-ig dhulka ku dhaqanto oo bani aadamka la dhaqanto ay jiri lahaayeen mid kamida ayaa loo soo diri lahaa oo samadaa malag loogaga soo diri lahaa laakiin taasi marka ma dhicinoo malaa-igtu dhulka waddankama ay yeeshaan iyagu wamaa manaca annaasa manacadaani marka waxaa weeyaan annaasa waa mafcuulkii koowaad mafcuul labaad an yu'minuu waaye ilaa an qaaluuda antaas iyo ficilka ka dambeeyana faacilkii manacadahu macnuhuna marka wuxuu ka dhigan yahay wamaa manaca annaasa iimaanahum billaahi id jaa-ahum اlhudaa ilaa qowluhum abacatha allahu basharan rasuula ayb wamaa manaca annaasa dadka kama celinin an yu'minuu inay rumeeyaan kama celinin id waqti jaa-ahum uu yimid alhudaa hanuunka markuu yimid ilaa an qaaluu qowlkooda unbaa ka celiyey oraahdooda ay oranayeen unbaa ka celinaysay abacatha allaahu ilaahay miyuu soo saaray iyagoo marka inkirayo qariibsanayo basharan bashar miyuu ilaahay soo bixiyey rasuulan oo markaa rasuul xaggiisa ka ah suuratu yuunusna waa kusoo marno akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum waxaa dadka in badan iimaanka ka celiyay waxa ay tahay waxay qariibsadeen oy la yaabeen ilaahay ma wuxuu soo dirsanayaa bay leeyihiin bashar annagoo kale ah mau malaa-ig soo diro dadka waxaas baa marka maskaxdii uga jirto taas ayaa marka ka celisay maanican marka waa maanic marka waxaa weeyaan oo iyaga markaa ay madaxadeygooda iyo inkaarkooda iyo ku salaysan ayb fii suurati اlkahfina maanic kalow alla sheegay wamaa manaca annaasa an yuuminuu id jaa-ahum اlhudaa wuxuu til wuxuu tilmaamay maanic kalou tilmaamay fii suurati اlkahf baan ugu tegaynaa ayb id jaa-ahum lhuda wayastakfiruu rabbahum ilaa an taأtiyahum sunat اlأwaliin ow yaأtiyahum اlcadaabu qubula kaas weeyaan iyadana marka ummadihii hore wixii cadaabkii iyo inuu u imaanayay iyo waxyaabahaas baa marka yaa ka celinayay ayb ilaa an qaaluu inay inay dhahayeen unbaa ka celinayay abacatha allaahu ilaahay miyuu soo diray basharan bashar miyuu alla soo bixiyey rasuulan rasuul ahaan usoo bixiyey qul waxaa tiraa low kaana haddii uu ahaan lahaa fil ardi dhulka korkiisa malaa-ikatun malaa-ig hadday jiri lahaayeen malaa-igta oo yamshuuna soconayaan mudma-iniina yacni xaalay yihiin kuwa dhulka korkiisa ku xasiloon oo dhulka korkiisa degan ayb lanasalnaa waanu soo dejin lahayn calayhim dushooda min asamaai samada xaggeedaan malakan malag kasoo dejin lahayn rasuulan malaga oo rasuulan lasoo diray ilaahay xaggiisa laga soo diray laakiin malaa-igtii baan dhulka deganayn wadanna aan ka yeelanin marka inaan bani aadamkii usoo dirnaa caqligu keenayaa qul kafaa billaahi shahiidan beynii wa beynakum qul waxaad tiraahdaa kafaa billaahi kafa llaahu allah ku filan shahiidan min jihati shaahidin markhaati ahaan allah ugu filan beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiinna inahu alle kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid baatin og basiiran arkid badan bicibaadihi addoommadiisa allah marka noo dhexeeyo markhaati noogu filan de ilaahayna wax ka markhaati weyn ma laho qul ayu shayin akbaru shahaadatan qul illaahu shahiidun beynii wa beynakum wman yahdi illaahu fahuwa almuhtadi wman yudlil falan tajida lahum wliyaaa min duunih ayb waman qofkii yahdi llaahu alla uu hanuuninayo fahuwa isagu almuhtadi ku hanuunayo waay waman qofkii yudlil alla ou dhuminayo falan tajida heli maysid lahum iyaga u heli maysid wliyaaa kuwa arrintooda maamulo min duunihi ilaahay sokadiisa uga heli maysid wanaxshuruhum waanu ururinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahaan ururinaynaa calaa wujuuhihim xaalay wajiyaal wajiyaalkooda korkooda ay ku soconayaan maashiina xaal ay yihiin kuwa kuwii soconaya calaa wujuuhihim wajiyadooda kuwii ku soconaya cumyan xaal ay yihiin kuwa indhahala wa bukman afla wa summan maqalla xaal ay sidaa yihiin ma-waahum meeshay u hoyanayaan jahannamu waaye kulamaa mar kastoo qabad ay danto zidnaa waanu u kordhinaynaa hum iyagu saciiran olol baanu u kordhinaynaayo waa ku shidaynaa jahannamadii marka aada baan u shidaynaa ayb daalika kaagaa lasoo xusay jazaa-uhum abaalmarintoodii waaye biannahum bisababi annahum iyagu kafaruu inay ku kufriyeen dartood baana loogu abaalmariyey biaayaatinaa aayaadkeenna ay ku kufriyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen aidaa haddii kunaa aan ahaano cidaaman lafo wa rufaatan ciid aan ahaano a inaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinaya miyaanu nahay khalqan yacni khalqi abuur jadiidan cusub nagoo yacni abuur cusub makhluuq cusub xaal aan nahay ayb meeshanna marka ilaahay subxaanahu watacaala qiyaamo iyo dadku yacni hidaayada iyo baadida ilaahay baa marka yaa haysto cidduu doonana ku fadilo inuu hanuuniyo cidduu doonana isagaa baadiyeeyo oo marka xujo kastoo lagu akriyo lama hanuunin karo kuwaas iyo xaalka dadku ay qiyaamaha kuwa aan hanuunin gaalada ah sida qiyaamaha loo soo ke loo loo keenaya buu alla ka warramaya marka ilaahay wuxuu leeyahay waman qofkii yahdi llaahu alla uu hanuuniyo fa huwa isaga ayaa almuhtadi waa midka hanuunayo waa ku hanu waa mid waa mid hanuunayo waayo kaasoo hanuunsan fa huwa isagu almuhtadi ku hanuunsan waayo kaas waman qofkii yudlil alla ou dhumiyaana falan tajida heli maysid lahum iyaga u heli maysid wliyaaa kuwa arrinkooda maamulo min duunihi ilaahay sokadiis wanaxshuruhum waanu ururinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha calaa wujuuhihim maashiina xaal ay yihiin iyagoo soconaya calaa wujuuhihim wejigooda korkiisa ku soconayo wejiyadooday ku soconayaan marka ayb meeshaas marka laba tafsiir baa ku jirto tafsiirka ugu xoog badan ee xadiidkuna xadiidka nabigana sala allahu alayh waali wasalama uu tusayo waxa uu yahay in nimankaas wejiyadooda lagu socodsiinayo oo wejigooday ku soconayaanoo xadiid saxeixa oo ayaa wuxuu ahaa min xadiidi anas nin baa nebigu wuxuu ku yidhi kayfa yuxsharu alkaafiru calaa wajhihi yowma alqiyaama gaalka sideebaa wejigiisa isagoo ku socdo loosoo kulminayaa qiyaamaha loo keenayaa markaasuu nebigu yidhi ina aladii amshaahu calaa rijlayhi qaadirun calaa an yumashiyahu calaa wajhihi allihii inuu labadiisa lugood ku socdo awoodsiiyey wuxuu awoodsiin karaa inuu wejigiisa ku socodsiiyo ee adduunyada markaan joogno labada lugaan ku soconnaa soomaha ilaahay baa na awoodsiiye oo na karsiiyey allihii labada lug ku socodsiiyey markuu adduunyada joogo qiyaamaha wejigiisau ku socodsiin karaa ayb xadiidka marka tirmidi fi tafsiiri suurati lisraa ayuu kusoo saaray waan waana xasaniyey bukhaarina isagoo kaleu soo saaray oo nebiga nin baa su-aalay markaasuu yidhi allihii lugaha ku socodsiiyey miyounan awoodi karin wejiga inuu ku socodsiiyo haa buu yidhi marka xadiid kale wuxuu isaguna leeyahay tirmidi ku sugan laftiisa xadiidkii hore marka bukhaarina waa warinaya dabcan kii hore bukhaari iyo muslim ayaa warinaya waxaa kaloo tirmidi wariyey inahum yattaquuna biwujuuhihim kula xadabin wa shawkin qiyaamaha markii la tago kuwan ilaahay ku kufriyey adduunyada qiyaamaha marka la tagaa waxay ku qodax kasto iyo meel kastoo taag ah waxay kaga dhowrsadaan oo ay u hor waay waxay yacni iskaga difaacaan wax kastoo khatar ku ah wejigooday iskaga difaacayaan adduunyada marka la joogo wejiga isagaa la ilaaliyaa soo maaha markii wax lagugu soo tuuraba gacantaa sidaas dhahaysaa kuwaasi markay qiyaamaha tagaan dhib kastaa wejigay u dhiganayaan waana midda ilaahay suuratu zumarna uu ku sheegay afaman yattaqii biwajhihi suu'a alcadaabi yowma alqiyaama axad marka cadaab midka ugu xun wejiga iskaga dhigayo qofkaa xaalkiisu sidee yahay ma wuxuu la mid yahay qof ilaahay cadaabka ka koriyey lama mid ahan waay aayadda marka tafsiirkeeda sidaas baa u fiican ayb qaar baa marka waxay u macneynayaan marka in macnawi ahaan loo jeedo xisi ahaan wejiga aan loogu socodsiineynin laakiin xadiidka mar aayadda hadduu sidaa u fasiray tafsiirkaas baa xoog badan nacam wanaxshuruhum waanu keen waanu soo ururinaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha calaa wujuuhihim wejiyadooda korkooda xaalay ku soconayaan cumyan iyagoo indhala wa bukman iyaga oo afla wa summan iyagoo dhegala meeshaas marka ishkaal baa imanaya oo ku jiro waxay tahay ilaahay halkan wuxuu ku sifeeyey inay indhala yihiin oo ay dhegala yihiin afla yihiin qur-aanka haddana wuxuu alla yidhi waraa-a almujrimuuna annaara wara-a almujrimuuna annaara mujrimiintu naartay arkeen buu ilaahay leeyahy waa arkeen iyo waa indhoole labay kala tahay soo maa waxaa kaloo alla yidhi dacow hunaalika hubuuran naarta marka la geliyo waxay u yeeranayaan hoog iyo ba qofku markuu hoog u yeerto afkiisa waa qabaa waa hadlayaa ayb halkana bukman baa alla yidhi waxaa kaloo ilaahay qur-aanka ku yidhi samicuu lahaa tagayudan wa zafiiran qiyaamihii waxay ka maqlayaan marka yani hinraag meeshaasna marka inay wax maqleen buu alla tilmaamayaa ru'yadii iyo hadalkii iyo maqalkiiba saddex aayadood baa sugtay aayaddanna waa indhalaa yihiin baa la yidhi laba jawaab baa laga bixiyey marka qur-aanku isma khilaafaya jawaab waxa ay tahay yuxsharuuna calaa maa wasafahum allahu tilmaantan ilaahay ku tilmaamay baa qiyaamaha lagu keenayaa uma tucaadu ilayhim hadihi alashyaa waa loo soo celinayaa kadib ile aayaddu hadda aayaddan iyada waxay tilmaamaysaa wanaxshuruhu waa xashriga iyo soo ururinta marka lasoo ururinayo tilmaantan bay leeyihiin marka dambena maqalkoodii iyaa la siinayaa si iyaga marka tawbiiq loogu loogaga dhigo loona yacni iyaga markaa loogu jees jeeso ayb iyagoo lagu abaalmarinayo iyaga jees jeeskooda jawaab sidaas waaye jawaab kalena ibnu cabaas ayaa bixiyey xabrulumma isagu wuxuu yidhi cumyan kuwa indhala waaye laa yarawna maa yasuruhum wax farxad geliyaa arki maayaan yaa laga wadaa aayaddan bukman weeyaan laa yandiquuna bixujatin xujo ku hadli maayaan summan waa kuwa dhagala laa yasmacuuna shay-an yasuruhum wax iyaga farxad geliya ma maqlayaan ee samicuu lahaa tagayudan wa zafiiranna wax iyaga farxad gelinaya ma labadaas jawaab ayaa marka laga bixiyey ayb aayadda marka meeshaana marka macnaha macnahaas baa marka ku jira kul ma'waahum meeshay u hoyanayaan jahanamu weeyaan kulamaa mar kastoo qabad ay danto oo jahanamadii xoogaa ay ka danto zidnaahum waanu u kordhinaynaa saciiran olol iyo yacni gubitaan ayaanu u kordhinaynaa dalika kaagaa lasoo sheegay oo naarta ciqaabka lagu ciqaabayo jazaa-uhum abaalkooda waa biannahum iyagu inay ahaayeen dartood baana loogu abaalmarinayaa kafaruu inay ku kufriyeen biaayaatinaa aayaadkeenna waqaaluu ay yidhaahdeen aidaa haddii kunaaan ahaano cidaaman lafo wa rufaatan ciid a inaa anagu lamabcuuhuuna kuwa lasoo bixinayo miyaanu nahay khalqan makhluuq xaal aan nahay jadiidan cusub inagoo makhluuq cusub ah miyaana lasoo bixinayaa awlam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda qaadirun cala an yakhluqa mihlahum awalam yarow miyaynan ogaanin oo aynan arkin ana allaha alle aladii allihii khalaqa samaawaati samaawaad abuuray waalarda dhulka abuuray wa jacala yeelay lahum iyaga u yeelay ajalan waqti u yeelay waqtiga oo laa rayba shaki fiihi dhexdiisa ounan ahaanin qaadirun inuu yahay miyaanay ogeyn mid awoodo calaa an yakhluqa inuu abuuro midlahum iyagoo kale faaba daalimuuna kuwa dulmiga falay way diideen ilaa kufuuran gaalnimo maayo wax kale waa diideenoo xujajkan lagu oogayo iyo gartan lagu noqayo iyaga inay u hoggaansamaan way diideen ayb aayadda marka taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro awalam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda markaad tiraahdo wajacala lahum ajalan laa rayba fiihi qaadirun inuu yahay markaa ayb annada marka khabarkeeda qaadirun taas waa wajacala lahum iyana waxaan ku cadfaynaa khalaqa samaawaati iyo waalarda iyo ayb marka markay iyagu bachiga ay qariibsadeen oy la yaabeen baa waxaa laleeyahy war allihii cirkan iyo dhulkan abuuray oo idinkana waqti idiin sameeyey aada ku dhimanaysaan allaha miyaan awoodi karin idinkan yar inuu idin idin abuuro yani ninkii caqli leh marka waa isdhiibayaan ninkii kale dood iska markaa yacni macangegnimo iska doodayana de maanta dhan waa soo taagnaanayaan awalam yarow miyaynan arkin oynan ogaanin ana allaha alle aladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo waalarda dhulka abuuray wajacala yeelay lahum iyaga u yeelay ajalan waqti ay adduunyadii ku noo ay ugu noolaadaanoo waqtigooda marku dhammaadana ka kaxaynayo waqtiga oo laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa aanu ku sugnayn miyaanay ogaanin allahaasi qaadirun mid awoodo inuu yahay calaa an yakhluqa inuu abuuro midlahum iyagan yaryar oo kale leanna ilaahay wuxuu dhahaya alla khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi nnaas dhulka iyo cirka abuurkoodaa dadka ka weyn abuurkooda adiga maxaad tahay haddii dhulkan iyo cirkan lagu feeriyo faaba daalimuuna kuwii shirkiga mushrikiintii way diideen ilaa kufuuran gaalnimo ma ahne wax kale way diideen qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbii idan la amsaktum khashyata alinfaaq wa kana alinsaanu qatuura aayaddan waxay munaasabad la leedahay ama jawaab u tahay warkii ay yidhaahdeen waqaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lanaa min alardi yanbuucan waxaa la leeyahy idinka haddii la idin siiyo waxaas aada dalbateen bukhalaad ba ahaan lahaydeen oo waad diidi lahaydeen ilaahay fadligiisa idinkoo marka inaad markaa yani bak bukli yani ka cabsanayo idinkoo yacni bukli la imaanayo oo inaad wax bixisaan oo wax idinka dhammaadaan aada ka baqaysaan ayb qul waxaa tiraa low haddii antum idinku tamlikuuna aada hanan lahaydeen khasaa-ina raxmati rabbii rabbigay raxmaddiisa khasnadaheeda haddaad idinku kuwa hanta aada ahaan lahaydeen idan markaa la amsaktum waad ceshan lahaydeen khashyata alinfaaqi bixin ka cabsasho aada ka cabsanaysaan darteed wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday qatuuran mid bukli badan oo xaqa lagu leeyahay aan gudanaynin ayb meeshaa marka khashyata alinfaaq waxaa laga wadaa khashyata annafaad yani qofku maalka markau bixiyo waa ka dhammaanayaa bixintii baad ka cabsanaysaan macnuhuna waxaa loo jeeda inuu idinka dhammaado idinkoo markaa ka baqaya yuqaalu waxaa la yidhaha anfaqa arajulu ay amlaqa wadahaba maaluhu maalkiisii waa tegay yani inuu maalkii idinka baaba oo cabsi aad ka cabsanaysaan baad gacantiina u xiranaysaan marka idinka haddii dadka wax la idinkugu dhiibi lahaa cidib waxmaba ay maba aynan hesheen waxba laakiin ilaahay fadligiisa ummadda isagaa deeqaya iyagii markaa wax layskuguma dhiibin risqiga allah bixinayo waxaan kale waa uun iska asbaab cidina cid kale risqigeeda ma hor istaagi karto laakiin idinka haddii awoodda buuxda la idin siin lahaa waad ceshan lahaydeenba khasaa-inta alleh qul waxaa tiraa low haddii antum low antum low sida badan markaa min adawaati lficli waay ficil baa badanaa ka daba dhaco halkana hadda antum oo damiir damiirku waa isim baa ka daba dhacay meeshaa marka in badanoo nuxaada waxay leeyihiin waxaa la min baabi alishtigaal baa lagu fiirinayaayo ficilka dambe mid marka la midaa lasoo qadarayaa qul low antum tamlikuuna qul low tamlikuuna antum ay tamlikuuna saasoo kale marka dhahaya qul waxaa tiraa low antum idinku tamlikuuna haddaad haysan lahaydeen oodan oo ayd aada hanan lahaydeen khasaa-ina raxmati rabbii rabbigay raxmaddiisa khasnadaheeda haddaad idinka hanan lahaydeen idan markaa la amsaktum waad ceshan lahaydeen oo ma bixin lahayd khashyata alinfaaqi dhammaad cabsi aada ka cabsanaysaan inuu idinka dhammaado wa kaana alinsaanu insaankii wuxuu ahaaday qatuuran mid baqiil oo aada wax u haysi badan oo markaa ka baqaylo inuu wax bixiyo ayuu ahaaday walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaat walaqad walawallaahi qad xaqiiqa ah aataynaa muusaa muuse waxaanu siinay tisca aayaatin sagaal aayadood baan siinay bayinaatin cadcad kuwaasoo bayinaatin cadcad fas'al su-aal bani israa'iila reer bani israa'iil weydii fas'al weydii nebi moxamedow bani israa'iila reer bani israa'iil id waqti jaa-ahum ugu yimid muuse faqaala lahu fircawnu fircawn faqaala fircawnu fircawn uu yihi lahu limuusaa ugu yidhi inii aniga la adunnuka waxaan kuu malaynayaa yaa muusaa muusow masxuuran mid la sixray oo markaa yacnii jiran oo sixran inaad tahay sidaa un baan kuu malaynayaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah calimta waad ogaatay haddaad fircoon tahay maa anzala inuunan soo dejinin haa-ulaa'i kuwan oo aayadaha ah ilaa rabu samaawaati samaawaadka rabbigood maahane iyo waal-ardi dhulka rabbigii maaha cid kale inaynan soo dejinin fircowno waad ogaatay basaa'ira xaal ay yihiin kuwa wax tusaya wax lagu arkayo wa inii aniguna la adunnuka waxaan kuu malaynayaa yaa fircawnu fircawnow mahbuuran mid halaagsamaya inaad tahay oo jid marka aan wanaagsanayn mid ku socdo inaad tahay sidaas baan yacni aniguna aan yaqiininayaa oon ogaa aan ogahay yaan ogaanayaa ayb meeshanna markaa dee nebiga nubuwadiisaa lagu sugayaayo ee reer bani israa'iil haddaad waxaan weydiiso sidan aada ma uga qisayso inaad nebi tahay marka waxaa taasaa caddaynayso ayb oo adiga nin wax akriya wax qorana ma tihi haddana khabarkii ambiye nebigoodii nebiyullaahi muusaa iyo fircawn dhex maray baad ka sheekaynaysaa see ku ogaatay ee waxyi unbaad ku ogaatay wey walaqad marka aayaddan sagaalkan aayadood laba tafsiir baa ku jirto sagaalka aayadood cabdullaahi binu cabaas radia allaahu canhumaa waxa uu yidhi sagaalka aayadood waa alcasaa usha walyad lbaydaa gacanta markuu jeebka geliyo iyadoo cad soo baxayso waalcuqdat alatii kaanat bilisaanihi faxallahaa carabka yacni cuqdadii carabkiisa ku jirtay oo yacni hadalku uunan aad u caddayn karin oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka saaray waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii waa kii yidhi ayb wa falaqu lbaxri baddii oo loo dhambalay waaduufaan duufaantii waljaraada ayixi waalqumala koronkoradii waadafaadica raha wadama wadamu iyo dhiiga waa sagaalkii aayadood kuwan dambe waxaan kusoo marnay suurat alacraaf faarsalnaa calayhim altuufaana waljaraada walqumala waldafaadica waddama aayaatin mufasalaatin ayb ibnu cabaas isagu saas uu fasiray tirmidi isagu xadiis buu wariyey min xadiidi safwana bni casaal ee uu leeyahay marka ana yahuudiyan qaala lisaaxibihi nin yahuudi baa saaxibkiisa wuxuu ku yidhi tacaala kaalay xataa nas'ala hada nabiya nabigan aan su-aalneh faqaala alaakharu kii kalaa wuxuu yidhi laa taqul nabiy nebi ha dhihin fainahu low samica hadduu maqli lahaa saarat lahu arbacatu acyun afar indhood buu yeelan lahaa yani afar indhood buu yeelanaa waa isla weynaanayay ka wadan adiga ha maqashiinin nebi nebi ha nagu dhihin haddaad nebi tiraahdid wuxuu yeelanayaa yacnii idraag iyo basaa'ir iyo yacnii awoodo yacni qofku hadduu farxo ujeedku waxay tahay qofku markuu farxo ee waxa uu yeelanayaa marka quwado isaga markii hore aanu lahayn buu farxaas uu ka qaadayaa yacni waxay ka wadaan yownan farxin waa xaasidiin nebiyullaahi moxamed maa wixii ilaahay siiyey xaasidnimo yahuudeed maxay ka qaadaysaan daa'imanna qofka xaasidku saas u ay qofka uu xasdayo inuu wax wanaagsan ka maqlo ma jecla waa caynayaa isagoo og waxa uu yahay faatayaahu way u yimaadeen fasaأlaahu can hadihi اlaayati aayadan bay su-aaleen walaqad aataynaa muusaa tisca aayaatin bayinaat aayadaha maxay ahaayeen faqaala wuxuu yihi laa tushrikuu biاllahi shay-an ilaahay ha u shariig yeelinina walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi naftii ilaahay in la dilaa ou xarimay ha dilinina walaa taznuu ha zinaysanina walaa taأkuluu ribaa ribada ha cuninina walaa tasxaruu dadka ha sixrinina walaa tamshuu bilbarii'i ilaa suldaanin liyaqtulahu qof aan dembi gelin nin madaxa ha ku dirinina si uu u dilo waxaas aad bay caan ugu ahaayeen yahuudda walaa walaa walaa tusrifuu ha xadgudbinina walaa taqdifuu muxsanatan gabar muxsanadana ha qadfinina walaa tafiru min azaxfi dagaalkana gaalada markaad la dagaalamaysaan ha cararinina wacalaykum khaasatan alyahuud idinka si gaar ahaaneed haddaad yahuud tihiin waxaa dushiina ah allaa tacaduu fi sabti allaa tacduu fi sabti idinka gaar ahaan waxaad u leedihiin inaydnan sabtiga ku xadgudbin faqabala yadahu gacantiisay dhunkadeen nabiga sal ll ly slam wa qaala waxay yidhaahdeen nashhadu anaka nabiyun xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa aayaadku macno kalou ku sheegay tafsiirka ibnu cabaasna iyo xadiidyo kalena waxay ku tilmaameen macno kale oo marna aayaadkii waxaa laga dhigay mucjizaad marna waxaa laga dhigay aayaad shar awaamir sharci ah baa laga dhigay awaamir iyo nawaahi marka labada waxaa dhici karta marka in yacni aayaadku sidanna ay yihiin sidanna ay yihiin yahuudi marka sidan ay u ahayd ibnu kathiir isaga xoogaa waxaad moodaa in xadiidkan cabdullaahi ibnu salimat almuraadi baa ku jiro oo daciif ah marka xadiidka waxaad moodaa isaga xadiidkan inuu dacfi iyo culimo badan ba inay marka xadiidkan daciifinayaan binaan calaa dalika sagaalkaas aayadood ee kuwii hore usha iyo gacantii iyo waxyaabahaas ay tahay marka meeshaas marka alimaam adaxaawi isagana kitaabkiisa sharxu mushkil ilaathaarka wuu jamcinayaa marka dhowr qowl oo laga yiri aayadaha oo laga yiri waxaan ujeedaa sagaalkan aayadood dhowr qowl oo laga yiri wuu keenayaa riwaayaad kale daahirka tacaarud uu ka muuqdo wuu jamcinayaa laakiin ayb hadda un marka labadaa tafsiir baa ugu waaweyn sagaalka aayadood lagu fasiro qaala wuxuu yidhi nabiy nabiyullaahi muusaa laqad calimta lawallaahi qad xaqiiqe ah calimta waad ogaatay maa anzala inuunan soo dejinin haa-ulaa'i kuwan aayadaha ah ilaa rabu samaawaati samaawaadka rabbigood un ma ahane walardi ardada rabbigeed maaha cid kale inaanay soo dejinin basaa'ira xaal ay tahay aayaduhu iyagoo wax lagu arkayo oo qofka marka aayadaha maqlo fahmo oo wax ku arkayo ayb ama iyaguba ay wax tusayaan marka laqad calimta marka uu leeyahay quraa'da sidaanay akhriyeen sidooda badan kisaa-i baa wuxuu akriyey laqad calimtu ta'da waa goday isaga qiraa'adaasna mufasiriintu waxay yidhaahdaan xagga macnaha waxaa ka xeel dheer laqad calimtadan leanna fircown xujaa lagu oogayaa xujaduna waxay ugu oogmaysaa inuu isaga og yahay nabiyullaahi muuse anaa og haddii adiga aada og tahay dee xujo uno ku noqon mayso fircoon korkiisa marka waxaa aada u xeel dheer marka laqad calimta in qiraa'adaasoo jumhuurkuna ay akrinayaan meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka isagoo wax og inuu gaal ahaan karo oo meeshaan macnaha iimaanku macrifo ma aha keliya macrifadu dabcan dee iimaanku qeybo kamida way tahay laakiin iyada keligeed iimaan ma aha oo macnaheedu maahan kufrigu jahli waayo in la yidhaha sax ma aha ee qofka isagoo cilmi lahoo aqoon leh ilaahay yaqaan rasuulkiisa yaqaan qur-aanka xaqnimadiisa yaqaano haddana qofkaasi marka inuu hoggaansamo waxaa dhici karta inuu diido suurat lbaqara waa isheedana waa kusoo marnay kufriga akbarka inta qeybood oo uu u qeybsamo ilaa shan ama lix qeybood oo uu u qeybsamo ayb dad badan baa marka waxay u haystaan gaaladu waxba inaysan ogeyn bes ilaahay ma yaqaanaan rasuulkii ma yaqaanaan sidee sidaas loo dhahayaa waxaanba soo marnay aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahum iyagoo haddana yaqaan bay sidaa ahaayeen fircownna ilaahay waa yaqaanay oo inuu yaqaanay waxaa ku tusayso wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwan kibir unbuu u diidayay aqoon waa u lahaa wa inii aniga la adunuka waxaan kuu malaynayaa yaa fircawnu fircawnow mahbuuran mid halaagsamaya fa araada an yastafizahum min alardi faagraqnaahu waman macahu jamiica fa araada wuxuu doonay an yastafiza inuu fududeeyo hum iyaga reer bani israa'iil min alardi dhulka inuu ka fududeeyo ayuu fircoon ou damcay fa aqraqnaa waan maashaynay hu isaga iyo waman ayaan maashaynay duul macahu isaga la jiray oo maciisa ahaadeen jamiican xaal ay yihiin dhammaantood wa qulnaa waxaanu nidhi min bacdihi min bacdi iqraaqihi fircawn maashayntiisa ka gadaale libanii israa'iila reer bani israa'iil waxaanu u nidhi uskunuu dega alarda dhulkii dega shaam iyo dhulkii masar iyo dega fa idaa haddii jaa-a uu yimaado wacdul aakhirati aakhirada yabooheeda ji'naa bikum waan idinla imaanaynaa lafiifan xaal aad tihiin kuwa isku duuduuban oo isku dhex jiro lafiifan xaal aad tihiin kuwa isku duuduuban oo isku dhex jira macnaha gaalkiina iyo mu'minkiinaba waa wada keenaynaa idinkoo isku dhex jirta ayb fa araada wuxuu doonay fircawn an yastafiza inuu fududeeyo hum yacni reer bani israa'iil inuu fududeeyo saaro ou bixiyo ou fiijiyo min alardi ardada dhulkii inuu ka fiijiyo ayuu doonay fa aqraqnaa waan maashaynay hu isaga iyo waman macahu kuwii la jiray jamiican xaal ay yihiin dhammaantood wa qulnaa waxaanu nidhi min bacdihi min bacdi iqraaqihi fircawn maashayntiisa ka gadaale waxaanu nidhi libanii israa'iila reer bani israa'iil aanu ku nidhi uskunuu dega alarda dhulkii dega fa idaa haddii jaa-a uu yimaado wacdul aakhirati aakhirada ballankeeda ji-naa bikum waan idinla imaanaynaa lafiifan idinkoo isku duuduuban oo isku dhex jiro oo gaalkiinii iyo muslimkiinii iyo kulli idinkoo isku dhex jiro ayaan qiyaamaha idinla imaanaynaa oon idin keenaynaa ayb meeshaas marka ji-naa bikum lafiifan ay jamiican ilaa mowqifi lqiyaamati wallafiifu aljamcu lkathiir waa jamaca aadka u faraha badanee isdhexgalay ayb wabilxaqi anzalnaahu wabilxaqi nazl wamaa arsalnaaka ilaa mubashira wanadiira ayb waanzalnaahu qur-aankii baanu soo dejin ayaanu soo dejinay bilxaqi yacni xaq ayaanu kusoo dejinay qur-aankii wanasala wuu degay qur-aankii waa soo degay bilxaqi isagoo ku dheehan buu soo degayna innagii xaq baanu kusoo dejinay isaguna waa soo degay isagoo xaq ku dheehan wamaa arsalnaaka kuma dirin adiga ilaa mubashiran xaal aa tahay mid bishaaraynayo wanadiiran xaal aa tahay mid digayo waqur'aanan faraqnaahu wa faraqnaa waanu kala dhigdhignay ayb qur-aanan qur-aan baanu kala dhigdhignay faraqnaahu waan kala dhigdhignay ayb sida loo kala dhigdhigayna waxay tahay tartiib tartiib buu usoo degay ayb litaqra-a inaad akhrisahu qur-aanka cala nnaasi dadka korkooda inaad ku akhrisid calaa mukhin mutamakihan xaal aad tahay midkii yacni deganaan ku dheehan yani adoo deganaan korkeeda xaal aad tahay inaad dadkii dushooda ku akriso wanazalnaa waanu soo daadejinay hu qur-aankii tanziilan soo daadejin baanu soo daadejinay ayb qur-aankii marka baa ilaahay xaggiisa iyo sidii uu ugaga yimid iyo waa la tilmaamayaa subxaanahu watacaala marka alla wuxuu leeyahay waanzalnaa waanu soo dejinay hu qur-aankii baanu soo dejinay bilxaqi ayaanu kusoo dejinay xaq ayb wanazala wuu soo degay isagiina qur-aankii bilxaqi xaq isagoo ku dheehan buu soo degay multabisan yacni bilxaqi wamaa arsalnaaka kuma dirin adiga ilaa mubashiran xaalaad tahay mid bishaaraynayo wanadiiran ku digayo ayb waqur'aanan faraqnaahu ayb bitashdiidi faraqnaahuna waa la akriyey faraqnaahuna waa la akriyey takfiifka marka uu yahay marka waan kala dhigdhignay way ayb wa qur'aanan wa faraqnaa waanu kala dhigdhignay oo yacni waan bayaaninay qur-aanan qur-aan baan kala dhigdhignay faraqnaahu waanu kala dhigdhignay ay fasalnaahu ayb xaq iyo baatil baa lagu kala dhigdhigay amase macnaha inuu yahay qur-aankii baan waxaan usoo daadejinay tartiib tartiib baanu usoo daadejinayo xagga soo dejinta ayaanu ku kala geegeynay qur-aanka waqur'aanan faraqnaahu haddii la yidhaahdo waa kala geegeynay waayo qur-aanku waxaanan ku kala geegeynay soo dejinta oo hal mar maanan soo wada dejinin oo tartiib tartiib baan usoo dejinay suuratulfurqaan baana ugu tegaynaa xigmada ka dambayso ayb litaqra-a inaad akriso hu qur-aankii calanaasi dadka korkooda inaad ku akrisid calaa mugthin xaal deganaan aada ku dheehan tahay markaa oo yacni deganaan korkeeda xaala aa ku sugan tahay adoo yacni deganaan ku sugan oo markaa qur-aankiina aada si degan u akrinaysidood kala dhigdhigayso oo la fahmayo wanazalnaa waanu soo daadejinay hu qur-aankii tanziilan soo dejin qul aaminuu bihi ow laa tu'minuu qul waxaad tiraahdaa aaminuu rumeeya bihi bilqur'aani qur-aankii ow amase laa tu'minuu ha rumayninina ayb waa tahdiid marka ina aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey min qablihi qur-aanka hortii kuwii cilmiga la siiyey waa ahlu kitaabkii idaa haddii yutlaa la akrinayo calayhim iyaga korkooda yakhiruu qur-aankii lagu akrinayo yakhiruuna way dhacayaan liladqaani lafgareedkay u dhacayaan sujadan saajidiina xaal ay yihiin kuwa sujuudayo wayaquuluuna waxay dhahayaan subxaana rabbigana subxaana rabbinaa rabbigeen nasahnaantiisa ama subxaana rabbinaa nusabbixu rabbanaa rabbigeen baan hufaynaa oon ceebka hufaynaa inhu shaniya kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbinaa rabbigeen yaboohiisa la mafcuulan mid la falo ayuu ahaaday oo la sameeyo wayakhiruuna way dhacayaan liladqaani lafgareedkay u dhacayaan yacni garkooday dhulka gashanayaan waa sujuudayaan waayo macnaha leanna qofku markuu sujuudayo xubnihiisii sare wejigiisii oo lafgareedka uu ku yaalo ayuu dhulka dhigayaan waa sujuudayaan u waayo macnihii marka yabkuuna iyagoo oynayo wayasiiduhum wuxuu u siyaadinayaa qur-aankii khushuucan khushuuc iyo cabsi iyo isdullayn iyo hogasho ayuu qur-aankii u siyaadinayaa w marka waxaa laleeyahy idinku haddaad diidaan dadkii cilmiga lahaayee qur-aanka hortii wax yaqaanay ee cabdullaahi ibnu salaam iyo ragga la midkaa markay qur-aanku maqlaan way dhacayaanba qur-aankii baa saameynaya markaasay sujuud la dhacayaan waana u hoggaansamayaan idinkasow maaha ama rumeeya ama ha rumayninina qul waxaa tiraa aaminuu rumeeya bihi bilqur'aani qur-aankii ow amase laa tu'minuu ha rumayninina in aladiina kuwa uutuu la siiyey alcilma cilmiga min qablihi qur-aanka hortii idaa haddii yutlaa la akrinaayo calayhim iyaga korkooda haddii qur-aankii lagu akrinayo yakhiruuna way dhacayaan liladqaani ayay u dhacayaan lafgareedkooda yani waa sujuudayaan sujadan saajidiina iyagoo sujuudaya suuratu almaa-idana waa kusoo marnay waidaa samicuu maa unzila ila rasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaqi ayaan kusoo marnay suuratu lqasasna waa ku imaan doontaa ayb walaqad wasalnaa yani halkaasay ku imaaneysaa ayb wayaquuluuna waxay dhahayaan subxaana rabbinaa rabbigeen baa yaanu nasahaynaa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa sujuudda in ilaahay lagu nasaho waana nebigana waa noo jideeyo yani faama sujuudu facadimuu fiihi rabba sujuuda rabbi ku weyneeya oo waxaan ujeedaa rukuucda rabbigiin ku weyneeya amaa sujuuda waxa uu yidhi fajtahiduu fi ducaa ducadii ku dadaala faqaminun an yustajaaba lakum ducada ku dadaala macnaheeda inaan lagu tasbiix lagu akrinaynin ma aha oo tasbiixdii marka waa lagu akrinayaa ayadanna way tusaysaa nebigana de subxaana rabbi alaclaa buu dhihi jiray wayaquuluuna waxay dhahayaan subxaana rabbinaa inhu shaniye kaana wuxuu ahaaday wacdu rabbinaa rabbigeen yaboohiisa la mafcuulan mid la falaya ayuu ahaaday wayakhiruuna way dhacayaan liladqaani lafgareedkooday u dhacayaan yabkuuna iyagoo ooynayo meeshaana waxaa laga qaadanaya qur-aankii in lagu ooyo in markaas yacni aada laysugu boorinayo sababtoo ah waxaa lagu ammaanayaa waxay tahay inay qur-aankii ku saamoobayaan ku ooynayaan ayb qofka inta iimaankiisu yahay iyo sida qur-aanka uu u fahmayo ama uu u dareemayo ayaa uuna qur-aanka ula saamoobaa nabiga sala allahu alayh waali wasalam qur-aanka marka uu akrinayo wuxuu ahaa isagoo salaada tukanayo kaana lahu aziizun ka aziizi lmirjal sida dheriga ayuu u taqi jiray waxaa laga qaadanayaa ooyintu salaada inaynan ku buraynin ayaa laga qaadanayaa ayb leanna waxaa lagu ammaanayaa dadkani waxay tahay waa sujuudayaan baa la yidhi sujuudna salaad bay ka mid tahay dabcan ayb iyagoo markaa ooynayo yabkuuna xaal ay ooynayaan wayasiiduhum wuxuu u kordhinayaa qur-aankii khushuucan khushuuc qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa aayaddanna sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa markii kufaaru maka ayaa waxay maqleen nebiga oo marna dhahayo alla baryayo yaa allah yaa raxmaan dhahayo markaasay waxay yidhaahdeen moxamed hal ilaah caabuda buuna leeyahay isagana laba ayuu u qeyshanaya laba oo iyu isagu caabudayaa mid allah layidhaha iyo mid arraxmaan layidhaha ayb meeshaan marka yacni waa jahaalo marka aada u weyn leanna maxaa yeelay kathratu lasmaa ma faa-iideyneyso kathratu dawaat asmaadu inay badato daatadu inay badato ka dhalan maysan waxaana ku tusayo adiga dhowr tilmaam baa lagugu tilmaami karaa waxaa lagu dhihi karaa shaacir baa tahay caalim baa tahay baa lagu dhihi karaa deeqsi baa taha lagu dhahayaa saddex qof maa tahay adiga marka nacam maya saddex qof noqon maysid nacam iyagii marka waxay ka fahmeen asmaadan ilaahay oo inta yacni mushtaqaad ah isim walbaana dabcan uu sifo iyo tilmaan uu keenayo ayay waxay is yidhaahdeen kathratu laalihaba waxaan ka dhalanaysaa shubhadan lafteedana waxay ku dhacday bacdi nnaas oo cilmi sheegto oo waxay ku leeyihiin marka la yidhaahdo war ilaahay rubuubiyadiisa ha laga waxido oo ilaahay baan waxidaynaa waxaan ku waxidaynaa afcaashiisa innaga ficilkeenna iyo qasadkeennana ilaahay baan ku waxidaynaayo isaga un baan u sujuudaynaa isagaan baryaynaa waa uluuhiya taana waa rubuubiye hore asmaa fara badan iyo yacni inuu leeyahay iyo tilmaan wanaagsanna ilaahay baan ugu gooni yeelaynaa asmaadiisa iyo marka la yidhaah saddex ilaah baad sheegaysaa buu ku leeyahay haddaad tiraa tawxiid rububiya iyo tawxiid luluhiya iyo tawxiid lasmaa wasifaat wuxuu ku leeyahay saddex ilaah baa meeshaan laga sheegaa wixii mushrikiintan ku dhacay baa haaya cudurkaas maxaa yeelay rububiyada yaa loo sheegay allah uluuhiyada iyo uluuhiyadu macnaheedu waxay tahay adiga ficilkaaga cibaadadaada inaad ilaahay la doonato keliya oodan cid kale la doonanin rubuubiyaduna waa maxay ilaahay isaga afcaashiisa inaad u gooni yeesho intaa miyaan la fahmi karinna maca rabbinimadu waa saddex macno inuu isagu ilaahay wax leeyahay ko ilaahay allah subxaanahu watacaala inuu isagu inuu isagu wax leeyahay inuu isagu wax abuuro keligiis koonka inuu maamulo intaa ilaahay u gaar yeel macna rabbi waa saddexdaas macno imaamu nawowi sida uu majmuuca ku sheegay adiga salaad baad tukanaysaa qur-aan baad akrinaysaa waa sujuudaysaa waxbaad gowracaysaa nadar baad gelaysaa ficilkaagaas adiga qasadkaaga maxaa lagaa rabaa allah inaad keligii u yeesho qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lahu kaana allahi ilaahii aada rabbinimada u qirtay baad u gooni yeelaysaa adiga ficilkaagii cibaadada ahaa waa mafhuum allah un baan joognaa weli ogow asmaadan iyo tilmaamahan badan ee alcaliim alraxiim alqadiir yaa iska leh allah marka tawxiidkiiyo saddex dhinac marka alle in laga waxido ma keenayso kahratu dawaad nacam haddaad baabkaas furtana waxaa lagu leeyahay eed asmaadan may keento iyo sifaadkan badan kahratu dawaad daatooyin fara badan may ka dhashaan jinsiga marka mushkiladaas baa marka nimankan mushkiladii haysataa iyagana ku dhacday laakiin isma oga iyagu inay kuwan ka roon yihiin bay u haystaan laakiin meeshan ugama roona ayb faham xumo waayo marka ta ayb meeshaan marka waxyaabo badan oo de asmaadan in laga dhahaayo ahaydna waxaan kusoo tilmaanay suurat lacraaf walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha qul marka aayadda sababu nusuulkaabay ku timid marka allah wuxuu leeyahay qul waxaad tidhaahdaa udcuu tuuga oo allah alle aw amase udcuu tuuga alraxmaana raxmaan tuuga ayamaa mid kasta oo allah iyo raxmaan tadcuu aada ugu yeertaan alle falahu isaga waxaa u sugnaaday al asmaau magacyaa u sugnaadeen alxusnaa wanaag badan asmaa wanaagsan buu leeyahay kaa ugu yeertaanba walaa tajhar ha la jahrin kor ha u qaadin bisalaatika ducadaada walaa tukhaa ama qiraa'adaada walaa tukhaafid hoos ha u dhigin bihaa qiraa'adaada ama salaadaadii hoos ha u dhigin wabtaqi raadi beyna dalika kaagaa dhexdiisa sabiilan jid ka raadso intaa dhexdooda oo qaylo jahri iyo yacnii hoos inaad siraysato wax u dhexeeya laymow ilaa markaa waxaa ku jirto dhowr macno dhowr sabab yay ku timid baa la yidhaha laba un baan kasoo qaadanaynaa mid waxay tahay nabiga tirmidi baa warinayo nabiga sala allahu calayh waali wasalam markii uu maka ku tukanayo qur-aanka uu akrinayo ilaahay iyo qur-aankay cay jireen gaalada markaas baa waxaa la yidhi hala jahrin oo salaadaada yacni qiraa'adaada kor ha u qaadin si aynan u caynin mushrikiintan ilaahay iyo qur-aanka waxaad samaysaa marka saxaabadaadiina maqashii saxaabadiina inay maqlaan waa la rabaa ee kuwanna inay maqlaan oo aada loo dheereeya lama rabo wabtaqi bayna dalika sabiila macnaha marka tirmidi baa warinaya waxaa muslim uu wariyey isagana fii saxiixihi wuxuu yihi unzila hada fi ducaa saxaabigu marka wuxuu leeyahay aayaddan waxaa lagu soo dejiyey ducada oo markaad ducaysanaysaan hana la qaylinina hoosna ha u dhiginina idinkana markaa ismaqashiyo si yani dhexdhexaad waxaa kaloo iyadana la yidhaahdaa waxay ku timid abubakar iyo cumar abubakar oo hoos qiraa'ada u dhigayo nebigu soo maray iyo cumar oo aada u qaylinayo adna kor u qaad xoogaa buu yihi cumarow adigana xoogaa hoos u dhig walaa tajhar hala jahrin oo kor ha ugu qaadin bisalaatika ducadaada bisalaatika yacni salaadaada ducadaada haddii la yidhaha ama haddii qiraa'adaada la yidhaha walaa tukhaafit hoos ha u dhigin bihaa qiraa'adaadii hoos ha hoos ha u dhigin oo dadkii saxaabadaada iyo dadka qur-aanka inay dhegaystaan ay tahay ha ku maqlaan wabtaqi jeri oo doono beyna dalika kaagaa dhexdiisa sabiilan jid ka doono waqul alxamdu lilahi aladii lam yatakid walada waqul dheh alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay aladii alihii lam yatakid aan yacnii yeelanin oon samaysanin waladan walad aan samaysanin ubad walam yakun uunan u ahaanin lahu isaga shariikun mid wax la leh fil mulki mulkiga dhexdiisa wax kula leh walam yakun uunan u ahaanin lahu isaga waliyun weli mid arrimihiisa la maamulo min adulli min ajli dulli dulli dartiis ayb aan wax weliya u yaa u lahayn wakabir weyneehu allaha weynee takbiiran weyneyn oo u takbiirso oo yacni weyneyn markaa yacni ugu takbiirso allahu akbar dheh ayb waqul waxaa tiraa alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay aladii alihi lam yatakid aayaddan marka asbaabtii shirkiga oo dhan bay meesha ka tuureysaa aladii allihii lam yatakid aan samaysanin waladan ubad aan samaysanin leanna ubadku wiilku aabihiisuu la mid yahay haddii marka wiil buu ilaahay leeyahay la yidhaha laba ilaaha jirta waayo marka macnaheedu ilaahay marka wax ilmaa ma leh walam yakun aan u ahaanin lahu isaga shariikun ku wax la leh filmulki mulkiga dhexdiisa wax kula leh mulkigan cirka iyo dhulka iyo yacni mid dhuuricaso wax leeg cid la leh ma jirto walam yakun aan u ahaanin lahu isaga weliyun wax weli ah min adulli dulli dartii yacni dadku waa loo kaalmeeyaayo arrimaha iyo hawsha waa lala wadaa sababtu maxay tahay mararka qaarkood kaalmayba u baahan yihiin oo iyagu wax iskama celin karaan keligood ayb oo dulliga marka iyagu haysto ee ay ku sifaysan yihiin bani aadam hadday yihiin alla kuma sifaysna cid isaga u kaalmaysaana uma baahna min adulli dartiina wakabir weyneehu isaga takbiiran weyneyn weynee hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed